nolosha qoysnimadu ma ahan safar iyo damaashaad ciyaareed sida ay dad badan la tahay balse waa geedi dheeroy lamaanuhu isla marayaan nolol barwaaqadeeda iyo baahideedaba leh sidaasi awgeeda ruux kastoo reer lihi waa inuu isweyddiiyaa sideed ula qabsan kartaa noloshaan cusub waa maxayse sababaha fashilaadda ku keeni kara nolosha qoysnimo laga bilaabo maalinta qoyska dhismihiisu kowsado lamaanaha mid kastaa waxa uu kan kale kala kulmayaa ama uu ka baranayaa arrimo badan uu markii hore mooganaa waxaana dhici karta in saygu afadiisa kaga yaabiyo habnololeed aysan horay ula soo qabsan